aan ku bilowna wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay ama v o a u sheegay in ciidamada amisom ay u tahay tusaale wanaagsan in ciddii disha dadka shacabka ah la horgeyn doono maxkamad waxaana wasiirku u warramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd sida aada la socotaan annaga waxaan ahayn guddi uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed uu magacaabay kow iyo labaatankii ogost labada kun labaatan iyo kowda guddigaas howshiisu waxay ahayd in dadka shacabka soomaaliyeed oo toddobada gaarayay oo ciidamada amisom ay golweyn ku laayeen ama ku xasuuqeen in loo helo xal maaragta cadaaladeed in loo helo guddigu shaquu bilaabay isla labaatan iyo labadii wuxuuna maaragta la kulmay hay-adihii quseysay african union wuxuu la kulmay amisom wuxuu la kulmay dowladda uganda oo ciidamada markaa goobtaas halka ka dhacay iyagu mas-uuliyadeeda hayay kadib waxaan isla garanay in la foom gareeyo ama la sameeyo guddi madax bannaan oo african union ka socda dowladda soomaaliya iyo dowladda ugandana ay ka yihiin goobjoogayaal baaritaankaas siduu u dhacayo baaritaankii wuu soo dhammaaday wuxuuna ku waxaana maaragta la foom gareeyey waxaa la ogaaday in dembi ay geysteen ciidamada amisom dadkaas shacabka soomaaliyeed ahna gacantooda ay ku baxeen taa marka waxaan ka dalbanay in maxkamad la saaro raggii dhibkaa geystay maxkamadii ayaa la foom gareeyey ciidamada uganda way ku mahadsan yihiin maxkamad ciidan ay soo direen maxkamadii ciidanka lasoo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta helada ah maaragta ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo u ahaa maaragta familadaas xukunkii wuxuu ku dhacay muqdisho shan ayaa la xukumay laba ka mid ah dil ayaa lagu xukumay saddex ka mid ahna waxaa lagu xukumay in soddon iyo sagaal sano oo xabsi ah marka taas waxay kutusaysaa in markii ugu horeysay dowladda soomaaliyeed ay ay kiis noocaan oo kale ay u dhaqaaqdo kana kana miro keento waxa uu mahadsan yahay ra-isul wasaaraha inuu guddigan uu magacaabo guddiga wuxuu ka koobnaa wasaaradda cadaaladda amniga iyo gaashaandhigga iyo iyo tiam farsamo yaqaano ah oo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socday xaqiiqdii waxaa ilaahay mahadiisa inaa maanta aan joogno in shacabkii soomaaliyeed oo dhibka loo geystay cadaalad loo helo fulintiisana haddii ilaah yirahdo markhaati bay ka noqon doonaan annagana waa ku dabagelaynaa wasiir xukun baa dhacay goobjoogay ahaaye laakiin fulinta ma wakti laogyaha la fulin doonaa ma heshiis la gaaraa jira xageese lagu fulin doonaa ma uganda lagu alaa dadkan mase muqdisho ka dhacaya horta kiisaska noocan oo kale ah hadday ugu horeysaa african union ahaan xataa case stady u tahay waa wax hadda ugub ah sida looga shaqeeyeyna si shafaafiyad leh oo muuqata daahfurnaan badan ayay ahayd waxaan ku waxaa maaragtaa shacabkii dhibka gaaray eheladii iyo iyo qareenadii xukunkan labada qofood oo dilka lagu fulinayana markhaati bay ka noqon doonaan ama ha ka dhaco muqdisho ama uganda ha ka dhaco inta kalena xabsigay ku dhammaysan doonaan dhibtaasina in laga mago dadkii dhibka gaaray oo magdhow la siiyo ayaan maaragta isku ognahay iyadana way fulaysaa iyadana waa dabagelaynaa haddii ilaah yidhaahdo cadaaladda in maaragta sidaa ay u hirgashana xaqiiqdii waa wax lagu faani karo annaga iyo guud ahaan african union iyo amisom iyo ugandaba sida looga wada shaqeeyey si waxay ahayd oo maaragta very professionalah waxaa rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo sida ay uga qeyb qaateen madaxda african union iyo guud ahaan amisom iyo dowladda uganda sida ay kiiskan inay cadaalad helo ay noogalagarab nooga siiyeen saacad wasiir dilal horoo dhacay oo amisom geysatay doodaha ugu waaweyn haddiiba la doodo waxay ahayd in magdhow la helo oo dadka magdhow loo sameey laakiin in cadaaladii la horkeeno oo dil toogasha dhacdahay waa sheeko ugub ah marka loo fiiriyo saa sheegtana way ku cusuusa marka dadkan ma xukunkanay ku qancin doonaan mise magdhow bay yeelan doonaan dadkan magdhowna way helayaan xukunkanna hortooduu ku dhacay iyaga wakiilada ay soo dirsadeen siday maaragta brocesska u socday maxkamadda siay u socotay waxa dhan way la socdeen dad hadda wax ka qarsoon yihiin ma ahan familada xukunka way ku qanacsan yihiin intay hadda iyaga noo sheegeen magdhowgiina way helayaan anagana ka dowlad ahaan waan ku dabagelaynaa iyagana qareenay leeyihiin oo howshaan daba taagan oo ka shaqeynayo marka wax oo muuqda oo aan qarsoomeynin bay noqon doontaa dowladda ugaandhana inay bixiso magdhowgaas way ogasha sanado ka hor gaari caasi ah oo khudaar waday oo isla shabeellada hoose dad ganacsataa lahayeen baa la xasuuqay ilaa hadda kiiskooda uu taagan yahay eheladu waxay sheegeen inay muddo dheer daba joogeen tani fursad ma noqon kartaa dadku inay cadaalad helaan qof walbeetaba shaqaba fursad aada u weyn waaye oo laba dhinac leh oo mid waxa waaye horta annaga kiiska keliya inuu kiis kiis ku dhammaado annaga ma rabno waxaan rabnaa kiiskan inuu noqdo kiis tusaalaha oo looga shaqeynayo maxaa la dhihi jiray mustaqbalka inaynan dhibaato noocan oo kale ay dhicin ciidamada amisomna ay arkaan inayna intay fal iska geystaan aysan iska socon karaynin oo brocess uus abuurmo oo u sameysmo waa mid dhinaca kale shacabka soomaaliyeed qofkii dhib ku dhaca ama maaragta la kulma incase ay wax dhacaan raad la raaci karo inuu u noqdo taasaan rabnaa laakiin waxaan rajeynaynaa inaan shacab soomaaliyeed oo dambe un xanuun noocan oo kale uusan la kulmin ciidamada amisom ee dalka joogan inay dersi u noqon doonto inay ficlan intay iska sameeyaan ay iska socon karaan
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle